Xilli xeebta Kibera ee magaalada Kismaayo uu ku soo caariyay mid ka mid ah noolayaasha badda kaasoo ahaa nimiri xajmigiisu weyn yahay ayaa waxa ay isugu soo baxay dadweyne kala duwan. Nimiriga bakhtiga oo aan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee uu u dhintay ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo looga digay khataraha caafimaad ee laga dhaxli karo noolayaasha badda ee kasoo caariyaya arrintaasi oo ayna bulshadu ku baraarugsanayn. Guddoomiyaha degmada Kismaayo oo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne ayaa haddaba bulshada uga digay halista noolayaasha kusoo bakhtiya gunta hoose ee badda.
dad badan baa ku yaacay ciidanka amnigu way xakameeyeen qolyo shaqaalaha baa galay oo galofis iyo wax wata waxaa laga baarbaaray bal in laga helo Eh, laakiin nasiib wanaag arrintaas waan xakameynay Eh, qolyihii ku shaqa lahaa oo qashinkana waxaan ku amarnay inay ka qaadaan haraadigiisa oo la gubo shaqo fiican baa ka socota dadkana waxaan rabnaa eh, reer kismaayood waxyaabaha badda ka soo caariyaya oo kaasu ka mid yahay waxaa dhici karta inay khataro caafimaad ku daahan yihiin inaan lagu degdegin oo la aadinna waa wadigaynaa kuwa eh, hadda ku hungoobayn aysan kuwa kale waa markii saddexaad oo saasoo kale usoo caariyo aysan doondoonin Eh, ugu dambeyntii waxaan rabaa bulshada inaan baaqu diro in la ilaaliyo nadaafadda iyo badqabka dadka shacabka ah lagana fogaado eh, meelaha hay-adaha amnigu ay yidhaahdaan eh, ha la iska ilaaliyo ciidanku iyaga oo muddo ilaalinaya inaan la gelin haddana habeenbarkii xataa kuwaa u dhuntay haddaan wareysano oo niri war wax ma laga helay wax sheega waa la- cabarkii wax sheega waa la waayey Eh, runtii dee waxa weeye waa waxaa keeni karta dadku dad cilmi u tababaran maahanoo xog badan ma hayaan marka waxaan umaleynaya farsamadaas qolaa jambalka u tuurtay in la yidhaahdo eh, eh, cambar baa caloosha ku jira marka xataa waxaa la dhacday raggi u horreeya baa qaatay oo qolaha intay ciidamada intay sida ka qabatay kala baxda waa wax rawaayad beena wey Eh, isku soo wada duub waxaan rabaa inaan bulshada u caddayno nibirigaas oo xayawaanka qiimaha labada ku jira ka mid ah wuxuu soo caariyey isagoo baktiya buu xeebta yimi dowladda jubbaland iyo maamulka degmadu waxaan xakameynay inuusan magaalada ku faafin oo uusan eh, bahalkaasu wax badan dadka u geysan waana mahadsantihiin